nabadgelyo iyo naxariis korkiina ha ahaato saaxiibadayna dhegaysanayaan waxaynu idinku salaamaynaa magaca eebbe naxariis guud iyo midba garab naxariista oo doonayo in qof weliba uu fahmo uuna raaco jidka xaqnimada uu isagana faraya asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu aad baan ugu faraxsannahay sida aan ugu soo noqonnay barnaamijkeenna maanta oo ah jidka xaqnimada oo ka hadlayo sheekooyinka nebiyada uu muuse qoray ee sida ay u qoran tahay bugga towraadka weli waxaynu ku tala jirnaa sheekooyinkii uu qoray nebi muuse oo ahaayeen buugga towraadka aan ka soo qaadannay sida ay tahay aamindarrida reer banu israa'iil markaasaa muuse la hadlay oo wuxuu ku yidhi war waxaad dirtaa nin soo basaaso dalka reer bani israa'iil oo ah kancaan oo aan reer bani israa'iil siinayo oo qabiil welibana waa inaad nin ka dirtaan oo mid kastaba ha ahaado amiir iyaga ku jira markaasaa muuse iyaga ku diray cidladii faran sidii amarkii uu isaga bixiyey ahaado oo kulligood waxay ahaayeen rag reer bani israa'iil ah oo madax u ahna oo magacyooyinkoodii kuwa bay ahaayeen qabiilkii reer rabeen waxaa ka tagay shimcoon inay sakuur oo qabiilkii reer simcoon farxad inaxoori oo qabiilkii reer yahuudna kaleeb oo qabiilkii reer gadnaa guuleed inay markii intaas waa magacyadii nimankii muuse u diray inay dalka ka soo basaasaan reer banu israa'iil taasi waa taariikhdii hore ee nebiyada siday ugu qoran tahay buugga towraadka uu qoray nebi muuse bal raximallahu markaasaa muuse wuxuu shabcaan ina nuun u bixiyey yushaac markaasaa muuse iyagii u diray inay dalkii kancaan ka soo basaasaan oo waxay iyagii ku yidhaahdeen jidka koonfureed xaggiisa u kaca oo buuraha fula oo waxaad soo fiirsan dalku siduu yahay iyagu dalka degan inay xoog badan yihiin iyo intay itaal yar yihiin iyo inay tiro yar yihiin iyo in inay tiro badan yihiin iyo dalka ay degan yihiin siduu yahay inuu wanaagsan yahay iyo inuu xun yahay iyo magaalooyinkii ay degan yihiin siday yihiin inay xerooyin degan yihiin iyo inay galcado xoog badan ku jiraan iyo siduu dalku yahay inuu barwaaqsan yahay iyo in kale iyo inuu dhiir leeyahay iyo in kale haddaba dhiirnadan oo dalka midhihiisa keena oo wakhtiguna wuxuu ahaa xilligii uu canabka ka hor bislaado haddaba iyagii way tageen oo waxay soo basaaseen dalkii tan iyo cidlada siin iyo ilaa iyo rabee oo ku taala meesha xamad laga galo oo waxay tageen xagga koonfureed oo yimaadeen xebroon oo ah miin iyo shabey iyo talmey oo reer kancaan ahaa ayaa halkaasi deganaa oo haddana waxay yimaadeen xoodhihii eshkool iyo halkaasay ka soo goosteen la-aan rubac canab ahu ku yaala oo waxay ku qaadeen ul laba nin u dhexaysa oo waxay keeneen midho xumaan iyo bedda ah oo meeshaas magaceeda waxaa la odhan jiray eshkool rubickiina canabka ahaa oo ay reer banu israa'iil halkaas ka goosteen aawadiis oo markay afartan maalmood dalkii soo basaaseen dabadeed ayay ka soo noqdeen warbixintii basaasiinta markaasay tageen oo muuse iyo haaruun bal raximahullahu iyo shirkii reer banu israa'iil oo dhamm ugu yimaadeen cidladii faraan iyo tan iyo kaadesh oo iyagii iyo ururkii oo dhammu war bay u keeneen oo waxay soo tuseen midhihii dalka oo nebi muuse bal raximahullaahu bay u warameen oo waxay ku yidhaahdeen annagu dalkii aad noo dirtay waan gaadhnay oo hubaal wuxuu la barwaaqsan yahay caana iyo malab iyo midhihiisa waa kuwan habase yeeshee dadka dalka deganu waa xoog badan yihiin oo magaalooyinkuna deeryaal bay leeyihiin waana waaweyn yihiin oo weliba waxaannu halkaasi ku soo aragnay reer canaaq oo reer canaaqna waxay degan yihiin dalka xaggiisa koonfureed oo reer xareed iyo reer yabuus iyo reer carmoon waxay degan yihiin buuraha oo reer kancaanna waxay degan yihiin badda agteeda iyo weliba urdun dhexdiisa kuwaasi waa qabiilada ree banu israa'iil oo aynu soo tirinay markaasa kaleeb dadkii ku aamusayey muuse hortiisa oo wuxuu ku yidhi war haddiiba ina keena aynu dalka qabsanne waayo innagu waxaynu karaynaa inaynu ka adkaano laakiinse nimankii isagii raacay waxay yidhaahdeen war innagu dadkaas kuma kici karno waayo way inaga xoog badan yihiin oo iyagu dalkii ay soo basaaseen ayay reer banu israa'iil war xun uga keeneen oo waxay yidhaahdeen dalka aanu dhex marnay oo soo basaasnay waa dal cunno badan degan oo dadkii aynu ku aragnay oo dhammu waa dad aad u dhaadheer oo waxaynu halkaasi ku aragnay dad waaweyn oo xoog badan oo ah reer kanacaan oo yimaadeen dadkii waaweynaa oo xooga badnaa waxaanu isula yiraanay sida kabajaan oo kale oo hortoodana sidaa oo kalluunu ku ahayn oo shirkii oo dhammuna codkii bay ku noqdeen oo qayliyeen oo dadkiina habakaasi waa ooyeen oo reer banu israa'iil oo dhammu waxay u gunuuseen nebi muuse iyo haaruun bal raximahullah oo shirkii oo dhammu waxay iyagii ku yidhaahdeen waxaa inoo oronay inaan dalkii masar ku dhimanno amase inaynu cidladan ku dhimanno bal rabbigu wuxuu inoogu soo kaxeeyey dalka aynu seefta ku leenahay naagaheenna iyo dhalankeenuna dhac bay noqdeen soo inaynu masar ku noqonno inooma roono oo markaasaa midba midkii kale ku yidhi kaaleya aynu madax dooranne oo aynu masar isaga noqonne markaasaa nebi muuse iyo haaruun bal raximahullaahu waxay ku hor dhaceen ururkii shirka reer banu israa'iil oo dhammu oo yashuuca ina nuur iyo kaleeb ina yefnaax oo kuwii dalka soo basaasay ka mid ahaayeen ayaa dharkoodii isaga jejeexay oo waxay la hadleen shirka reer banu israa'iil oo dhammu oo ku yidhaahdeen war dalkii aanu dhex marnay oo aanu soo basaasnay waa dal aad iyo aad u wanaagsan oo haddii rabbiga inagu faraxo aynu dalkaasi ina geyn doono oo ina siin doono dalkaas caanaha iyo malabka la barwaaqsan yahay laakiinse rabbiga ha ku caasiyoobina oo ha ku caasinina dadka dalkaasi degan waxay ahayd taariikhda uu qoray nebi muuse bal raximahullahu sida ay ugu qoran tahay buga towraadka uu qoray muuse dhegaystayaasheena qiimaha iyo qadarinta mudano haddii aad qabtaan wax su'aalah ama aad doonayso inaad wax ka kororsataan barnaamijyadeena maanta fadlan inala soo xiriir ciwaanka yagu waa radio somaly one at gmail dot com mar labaad imailka yagu waa radio somaly one at gmail dot com
dayax soo baxo dalka nuuriyo geesi daacado aan ku diirsado dayax soo baxo dalka nuuriyo geesi daacado aan ku diirsado waan ku doonayaa
dayr hoortayo lagu diirsada darbanqaadiyo nafta deeqdaye dayr hoortayo lagu diirsada darbanqaadiyo nafta deeqdaye ay kalay soo dhabo
dayax soo baxo dalka nuuriyo geesi daacado aan ku diirsado dayax soo baxo dalka nuuriyo geesi daacado aan ku diirsado waan ku doonayaa
dayr hoortayo lagu diirsada darbanqaadiyo nafta deeqdaye dayr hoortayo lagu diirsada darbanqaadiyo nafta deeqdaye ay kalay soo dhabo daradey iqraay nafta daalane lay daran jacayl waa u diirnaxo daradey iqraay nafta daalane la il daran jacayl waa u diirnaxo waa u diirnaxo waa ku taatahay jacayl waa u diirnaxo daradey iqraay nafta daalane la il daran jacay daradey iqraay nafta daalane la il daran jacayl waa u diirnaxo daradey iqraay nafta daalane la il daran jacayl waa u diirnaxo waa u diirnaxo waa ku taatahay
dhegeystayaasheenna qiimaha iyo qadarinta mudana waxaynu soo gaarnay gebgebadii barnaamijkeenna jidka xaqnimada haddii aad doonaysaan inaad su-aal ka dhiibataan ama aad wax ka kororsataan fadlan inala soo xiriira imeilkayagu waa radio somaly one at gmail dot com mar labaad imeilkayagu waa radio somaly one at gmail dot com intaynu hawada dib ugu kulmayno waxaan idin leenahay sidaas iyo nabadgelyo